qoysas ku nool xaafadda buulowiiki oo ka tirsan degmada xamarjajab ee gobolka banaadir ayaa ka cabanaya xubno ka tirsan dowladda federaalk oo u sheegay in guryahooda la burburinayo waxa ay sheegeen in dhulkan ay deganaayeen tan iyo wixii ka dambeeyey xilligii ay jirtay dowladdii milatariga ee uu madaxweynaha ka ahaa keligii taliya maxamed siyaad barre waxa ay sheegeen in dukumentiyo ay u haystaan dhulkooda loona sheegay in baldoosar la marinayo cabashaan nahay maanta anaga anaga xaafadda buulweykiyaa deganahay xaafadda buulweyki lahay intaana kula soo ekaana aabee waa la yaqaanaa macalin bilaa lahaa caan waaye dugsiga aabee ciyaalku ka bixiyey dalii dibad meelan jirin ma fahanta uu sharciyeysan waaye warqadihii reer jabuutada gooynka oo xaafadda hadda kor aan ku sharciyeysan way noo yaalaan haddana waxaan leeyahay iska baxa annaga waxaan nahay dad shacaboo meel degan waxaan deganahay xaafadda weekiyo in mudalaan deganaynay dowladda siyaad baraan deganaha oo degeena macalin dugsi quraan oo ahaa oo dugsigii ilaa hadda uu ku qoran yahay macalin bile maxamed aa ku qoran haddana waxaa la yidhi guura asiintii alla la imaana waxay yimaadeen sabdibay yimaadeen waxay idhanaa aroortii beri subaxdii jaqafiina qaad xaggee u qaadanaa shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa wajahaya dhibaatooyin dhan weliba leh dhibaatooyinka ayaa waxaa ka mid ah dhulboob dhac dil bareer ah kuwaasi oo dhammaantood ay geysanayaan ciidamada magacyada kala duwan leh ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud